kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno dhacdooyinka toddobaadka waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah toddobaadkan waxaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dalka dibaddiisa safar uga maqnaa dib ugu soo laabtay deegaanada jubbaland ayaa waxa uu dhaleeciyey siyaasadda dowladda federaaliga ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay dhexdhexaad ka noqoto arrimaha khaliijka wuxuuna sheegay in hadda sida muuqata hal dhinac ay u janjeersatay madmadowgan soo kala dhex gelay dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland iyo sidoo kale maamulka puntland oo isaguna tallaabo taa la mid a horuu qaaday qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ciidamo aan la shaacinin ilaayo hadda cid ay ka marqaataan iyo waddanka laga leeyahay ayaa toddobaadkan weerar ka geystay deegaanka baryire ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay ku dileen dad lagu sheegay inay shabaab ahaayeen dadka deegaankaas waxay tilmaameen in weerarkaasi lagu bartilmaameysaday dad beeraley ah dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga waxa ay sheegtay in weerarkaasi aan dad rayid ah haba yaraatay wax dhibaato lagu soo gaadhsiinin dadka la bartilmaameysaday inay al-shabaab ahaayeen magaalada beledweyne waxaa la sheegayaa in ilaayo afar qof ay dhinteen kadib markii gaari cagafcagafa ay la socdeen uu kula rogmay gudaha magaaladaasi gaar ahaan meel biyuhu ay aad ugu badnaayeen oo dadku aanay u suuragelaynin in ay si caadiya u maraan ha yeeshee inta badan waxay dadku ku gooyaan deegaanadaasi meelaha qaar cagafcagaf oo dabadeedna keenta mararka qaarkood in ay rogmato cagafcagafta dadna halkaasi ay ku dhintaan weli magaalada waxaa go'doomiyey oo gudaha magaalada yaalla oo jiifa biyo aad u fara badan oo ka dhashay fatahaadii roobabkii ka da-ay qabo ka mid a gobollada dalka iyo fatahaadii webiga shabeelle ee magaalada beledweyne uu maro gobolka sanaagna waxaa la sheegayaa in laba maleeshiya beeleed oo dega gobolkaasi ay ku dagaalameen halkaasoo toddobaadkeenu ka soo gudubnay ay ku dhinteen dad toban ruux kor u dhaafaya tiro kale oo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa ugu baaqay dadka ku dhaqan gobolka sool iyo guud ahaanba deegaanada kale ku hareersan ee daggaaladu ay ka socdaan inay nabadda qaataan oo ay joojiyaan waxyaabo kasta oo dhibaatooyin colaadeed keenaya waa tahay aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka aad ku maqasheen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo toddobaadkan ku laabtay magaalada kismaayo ayaa waxa uu dhaleeceeyey habdhaqanka dowladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha siyaasadda dibadda waxa uu ku sheegay in arrinta imaaraadka iyo sida loola dhaqmay aysan sax ahayn islamar ahaantaasina dowladdu ay ahayd in arrimaha ay dhexdhexaad ka noqoto haddaba hore waxaa u jirtay in maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe arrimo dhowra oo siyaasadda dibadda ay ka midka yihiin isku qabteen dastuurka soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya waxay ku doodaysaa in uu sharciyan u siinayo sharci ahaan in ay iyadu arrimaha dibadda wixii heshiisyaa iyo sidoo kale siyaasadda lagu dhaqayo dowladda soomaaliya dhinaca dibadda ay dowladdu iyadu wakiil ka tahay haddaba isqabsigan cusub ee maamulada qaarkeed iyo dowladda dhexe muxuu saameyn uu ku yeelan karayaa habsamayn socodkii howsha dowladnimo arrimahaas iyo kuwo kale waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda magaalada muqdisho ayuu jooga maxamed hadalka ka soo yeeray axmed madoobe iyo dowladda soomaaliya sida ay hore xiriirkii kala dhexeeyey imaaraadku uu xumaaday saameyn inta leeg buu ku yeelan karayaa dowladnimada soomaaliya
bismillah saameyn kala duwan oo ku yeelanaya sidaa ogtahay dee soomaaliya waxa ay hadda ku tiirsantaha ama loo daadeejiyay hab federal states oo maamul goboleedya sida caadigaana shan maamul goboleed ayaa jirta iyo dowladda dhexe haddii maamuladu ay meel istaagaan dabcan dowladda dhexena meel istaagto waxay caqabad ku keenaysaa yani hanaankii wada shaqeyneed iyo in dalku hore u socdo oo uu noqdo dal isku xiran oo hal ujeeda leh marka dhibaato badan ay ku keenaysaa arrintan taagtaaga mar kasta kusoona noqonayo waa tahay maamul maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe dowladda soomaaliya mar haddii ay ku doodeyso inay iyadu sharciyan dastuuriyan dastuurku uu sharci u siinayo inay siyaasadda arrimaha dibadda ay iyadu sharci u leedahay maxaa maamulada la gudboon marka inay sameeyaan bilowgii bilowgii horada dhismaha maamul goboleedyada waxaa umalaysaa in yani dalaab baarlamaanka oo sharci kasoo saarin oo la dejinin oo dastuur dastuurka iyo iswaafajin habka maamul yeelanayaan ciyaawada si emotional waxaa ku dhisan maamulo badan dabcan dowladdana way aqbashay marka midaasa waxay keenaya in dastuurkii qabyaa la kala jiijeeto oo qodobka konton afraad iyo iyo iyo iyo kontonii saddexaad isku qabsadaan qolo walba si ay ufasirato midaasa marka wuxuu keenay in qolo walba ayada garta isisiiso marka waa waa dhibaatadaas ugu xoog badana keenaysa haddii dabcan xal loo helo dastuurka maamuladana ay ku wada qancaan iyo dawladda dhexe habka loo wada shaqeynaya waxaa malaysaa inay guul ay gaadhayso ama haddii taas la waayo waxaa malaysaa in iswajiitanka uu xalkiisu adkaanayo dhinaca kale ka waran siyaasadaha dalalka shisheeye ay soomaaliya kula dhaqmaan dad badan baa dhaliilaya oo dowladdu marar badan waxay ku celcelisay in loo baahan yahay madax banaanida soomaaliya la ixtiraamo la xushmeeyo kuu muuqataa in marka qaarkood ay dowladahaasi ku talax tegayaan siyaasad ahaan arrimaha soomaaliya jamaalo state kasta oo dhibaata ku dhaca sida soomaaliya oo kaleeta yani faragelinta caalamigu waxaad u malaysaa inay kusii faradhownaanayaan maxaa yeelay danaha ay leeyihiin ayaa mar kasta ka xoog badan tan dalka taasna waxaa u sahlaysa intay helayaan meel ay soo gabaadsadaan in faragelintooda ay caadi iska noqoto waana sax marar kala duwan ayay quwadaha shisheeye ee soomaaliya ay xadgudubyo badan oo ay ku sameeyeen oo xagga dhaawici kara qaranimada soomaaliya midaasna dabcan sida muuqata haddii iskaashi iyo midnimo ay soomaalida dhexdeeda la imaata la yimaadaan waxaad umalaysaa inay ka guuleysanayaan laakiin de taana haddii ay imaan weysana iyaguna waa shaqadooda ay wadanayaan qolooyinka shisheeyaha ah qaranka iyo madax banaanida dalkana iyo xataa maamul kasta oo dalkan yimaada dhibaato culus ay ku noqonaysaa aad baad umahadsantahay maxamed
adiga kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuurre maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda magaalada muqdisho isagoo jooga ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka igu warramayay dhegeystayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gebgabaynaya tan iyo kulanti dambe nabadgelya